magaalada cadaado ee gobolka galguduud oo uu ku sugan yahay sheekh xasan daahir aweys waxaa maanta gaadhay ergo isugu jirta xildhibaano iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda deegaanada ximin iyo xeeb iyo sidoo kale deegaanka uu ka soo jeedo sheekh xasan daahir aweys xubnaha wafdigani waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee soomaaliya sheekh cabdulqaadir cali cumar iyo ugaas cabdi daahir iyo xubno kale odayaashan gaadhay degmada cadaado ayaa sida uu afhayeenka maamulka ximin iyo xeeb maxamed cumar xagaafay uu sheegay una sheegay v o e da waxa ay doonayaan inay ka tala bixiyaan sida uu maamulka ximin iyo xeeb uu ka yeelayo sheekh xasan daahir caashe ibraahim caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada cadaado kula xidhiidhay afhayeenka maamulka xibin iyo xeeb xagafay waxaanay ugu horreyn weydiisay halka uu hadda ku sugan yahay sheekh xasan daahir aweys waa mahadsantahay xasan daahir aweys waa weli wuxuu ku sugan yahay gacanta maamul goboleedka xiban iyo xeeb wuxuuna u joogaa tash iyo arin la galay waktigii meesha uu ka soo degay xaqiiqdii lagu guulaystay inuu maaragtay xiban iyo xeeb gacanteeda soo galo ilaa waktigii tashi tashigiina wuxuu nala galay ilaa dowladda iyo xiban iyo xeebba inay tashadaan marka xaalkiisu waa fiican yahay waxaad markaa hagafay ka warantaa wafdi isugu jira xildhibaano iyo odayaal dhaqameed ayaa sida wararka nagu soo gaarayaan waxa ay gaareen cadaad ay yimaadeen haddaad waxaad nooga sheegi karto aad aad u mahadsantaa weli ma dhicin wax kulana wafdigii waxaan ka soo qaadnay aeroboorka waxaanan keennay madaxtooyada kulamadii maamulka weli socda laba aanan kulmin xasan xasanna maamulka ximaniga xeebay wada hadleen oo maaragtaa hadda waxaan rajaynaynaa guddiyada markaa kadib inay u gudbaan marka guddigii ayaa hadda wadatashi noo socda iyo xildhibaanadii iyo dhaqankii ka yimid muqdisho waxaad markaa ka warantaa wafdigan hadda ka socda magaalada muqdisho isugu jira xildhibaanada iyo odayaal dhaqameedka ma iskooda u yimaadeen mise maamulkiina ayaa ku casuumay in ay yimaadaan degaankiina oo arrinta aad kala tashataan xasan dahra weesiy waxa uu masiirkiisa noqonayo waad mahadsan tahay horta arrinkan guddigu ay ku yimaadeen guddiga horta yimid ka ka kooban xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka waa dadkii ka soo jeeday deegaanadan ximan iyo xeeb iyo deegaanka deriska la-ah ee isaguna xasan sheekh xasan daahir uu ka soo jeedo marka dadku waa isku xanuun waana isku dhiig waxay ka damqadeen arrinkan xasan daahir arrinkiisu waa arrin culus waa arrin tashi weyn u baahan sidaas ayay isu xil saareen dowladdii ayay la kulmeen maamulka ximan iyo xeeb ayay la soo xiriireen waa xoojin arrinkii aan wadnay haddaan ximan iyo xeeb aan nahay marka waana soo wargeli naguna waanu ogolanay inay noo yimaadaan nagalana qayb qaataan arrinkaas waxaa jira warar na soo gaaraya in joogitaanka xasan daahir aweys ee uu joogo degaankiina in dadku ay ka muujinayaan walaac deegaanada dariska idinla ah oo ay ku talinayaan in xasan daahir aweys mar haddii maamulkiina uu hoos yimaado dowladdii soomaaliyeed inaad ku wareejisaan dowladda si culayska idinkan idinkaga dego dowladdana ay go-aan uga gaarto xasan daahir aweys iyo arrimihiisa ma jirtaa taasi xaqiiqdii horta qof walba oo culays ama walaac dareemaaho arrinkaasi waa sax waa gar xibaniga xeeb culays ayuu ku yahay xasan daahir aweys deegaanada u dhowna sidoo kale ayuu ku yahay laakiin maadaama hadda isagii oo nool oo aan dagaal ku dhiman oon xabad ku dhiman uu gacanteena soo galay waa in aan xal helnaa xalkiina wuxuu noola dhawaaday inaan raadad hore raacno raadadkaas hore waxaa ka mid ahaa in wadahadalle ay jireen oo hore oo maaragtay ama dowlado kale ama dowladda soomaaliya iyo xasan daahir iyo bilow ahaa inay jiraan ayaga laftigoodii ayaan haddii lahayd inaan sii xoojino si macnaha dowladda iyo arrimaha xasan iyo ay u noqdaan waa xiriir caalami ah u noqdaan ayaan ka tashanaynay welina go-aan hadda lagama gaarin dhinacay u bixi doonto iyo waxay u bixi doonto laakiin waa culays waa run xasan daahir waa culaysuu ku yaha deegaanka iyo deriska iyo dadka ayaguba maaragta uu ka soo jeeda intuba culays ay u arkaan arrinkaa maxamed cumar maxaad nooga sheegi kartaa mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan al-shabaab ee xasan daahir la socda ee maamulkiina isu soo dhiibay annaga xaqiiqdii markaan ku sheegno xasan daahir dadka la socda waa wiilal dhallinyaraa oo qaraabadiisa ah oo maaragta isaga ilaala uu ahaa xaqiiqdii xataa ururo gaara annagu uma abtiri karno laakiin waa niman qaraabo ah qaraabadiis ah oo asaga maadaama meesha ka soo baxay uu xushay oo sidaa kula socday marka waa rag dhallinyaraa oo hadda aan ku fadhin taarget weynna aan ahayn ragga ka mid a al-shabaab sida weyn loo xuso iyagu wax ma kala socdaan xaqiiqdii hadda arrimahaas waa arrimo ururada u gaar ah laakiin waxaan aaminsannahay xasan hadda hadday nimankaa isku war hayaanba inuusanba meeshaan yimaadeena meeshay joogaan oo la joogi lahaa laakiin annagu wax wara kama hayno arrimaha hoose xasan daahir ayaa si aanan ogeyn oo aan sharci ahayn uga soo degay xeebteenna maamulka ximan iyo xeebna sidaas ayuu gacanta ugu soo dhigay arrinkaanuna maadaama uu gacantii ogolaaday oo uusan dagaalamin inaan dawladdii iyo la kaashano iyo dadkii u dhashay oo uu ka soo jeeday deegaanka xasan laftigiisu waa u dhashay laakiin dadkii ka soo jeedo labada dhinac aha ugaasyadii iyo xildhibaanadii iyo baarlamaankii raggii ku jirana marka ay maqleen gurmad arrin ah arrinkaa inay nala xalliyaan ay noogu yimaadeen maamulkiina innaba hala ekaatay wax waran ma ka hayay in xasan daahir uu kusoo wajahan yahay deegaankiina absolut no ma ahan wax haba yaraatee wararkama aanan hayn waad dareemi kartaa ciidamo tobanaan tignika iyo boqolaal ciidana in lagu kiciyo markii warka laga helo isu soo dhiiba la yiri oo ay diideen in ciidan lagu kiciyo meeshaana laysku hor fadhiisto toddoba saacadood laysku hor fadhiyaa waad dareemi kartaa haddii waran ka hayna maba aysan dhacdeen taas laakiin markaan ogaanay ayay noqotay arrin waagu lagu beryay marka xasan daahir ciidamo culus miyaa la socday iyo hub culusna ma sitay markuu soo degay maya toban wiil oo yaryaraa la socotay toban wiil oo dhallinyara oo hub fudud sidataa la socotay waxaad markaa ka warantaa ilaaya hadda ma jirtaa wax waara oo idinkaga yimid dhinaca dawladda soomaaliya xaqiiqdii haddeeran u fadhinaa akhbaaraadkii iyo wararkii ku saabsanaa kulley xasan isaga laftigiisuna ma xiriirra la-ah laakiin inaan un wax iswaafajinno oo aan ogaano sida ay waxyiin hadda tashiyadii loo fadhiyaa odayaal dhaqameedka iyo xildhibaanadan soo gaaray dawladda ma ka warqabtaa iyagu mise iyagaa is iskood isu soo xilqaamay oo idin soo gaaray waa ka warqabtaa dawladdu haddayba xildhibaano yihiin iyo saraakiil iyo odayaashii dhaqanka oo guud hadday yihiin dawladdu waa ka warqabtaa innaguna waa ka warqabnay markii ay noo soo sheegeen goormaa la filayaa marka hagafey in xasan daahir aweys uu hadlo oo bal dadweynaha ula hadlo waxaan filaynaa guddigan hadda fadhiya iyo guddiyadii ximanayo xeebo shaqada sii hayay markay wada hadlaan sana kulmaan wixii ka dambeeya inay noqon doonto xasan hadalladiisa afhayeenka maamulka ximin iyo xeeb maxamed cumar hagafey oo u warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud